mudanayaasha guddida joogtada ah ee golaha wakiilada somalilan ayaa waxay kulan xog waraysi ah kula qaateen xarunta baarlamanka somalilan mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay wasaaradda horumarinta beeraha somalilan kulankaasi xog waraysiga ahaa oo ay warbaahintu dibadda ka joogtay ayaa markii uu soo xidhmay waxaa warfidyaanada faahfaahin ka siiyey xildhibaan siciid maxamed card oo ku hadlayay afka guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan waxaana hadaladii mudanahaasi ka mid ahaa si fiican ayuu warbixintii noo siiyey annana waanu ku qanacnay aada iyo aad baanan uga mahadcelin inaanu wasiirku inuu dadaalkaa halkaa ka sii wado ayaananu ku boorinaynaa hawshaasina si fiican ayaa noogu dhammaatay dhankiisana wasiirka wasaaradda beeraha somalilan brofeser axmed muumin seed ayaa ka warbixiyey ujeeddadii uu kulankoodaasi uu la qaatay mudanayaasha guddida joogtada ee golaha wakiilada uu daaranaa iyo waxyaabihii ay ku lafakureen kulankoodaasiba bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lah sal alla alay wasalam sidaa uu inii sheegay xildhibaanku saaka waxaa waxaan kulannay oo noo yeedhay guddida golaha guddi hoosaadka golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo runtii xaq u leh inay wasiir walba iyo wasaaraddiisa ka wareystaan halka uu wax marayaan marka guddidu iyagoo fulinaya qodob distoria waxay qoraal ii soo direen laba maalmood ka hor waxay nagu wargeliyeen in maanta oo zalaasa shan iyo labaatanka bisha aan imaado aan hor imaado guddi hoosaadka golaha wakiilada si ay wax iiga weydiiyaan wasaaradda aan wasiirka u ahay ee wasaaradda horumarinta beeraha marka runtii is-xogowaraysi dheer ayaanu yeelanay su-aalo badan oo aada u badan oo ah su-aalaha inta badan shacbi weynaha somalilan oo dhan ka dhex guuxaya ayay weydiiyeen su-aalahan aniga iyo tiimkii ila socday oo ay ila socdeen iskuduwihii gobolka madujeex iyo agaasimihii mashaariicda iyo agaasimaha guud agaasimaha agaasmaaxeedka wasaaradda saadaasha hawada oo isaga laftiisuna ila socday marka tiimkayga wasaaradda waan wasiirkii ahaa iyaguna ila socday waxaanu ka jawaabayna kolba su-aalaha ayna weydiiyaan wixii technicala iyo wixii guudba marka runtii su-aalahogood inta badan wuxuu salka ku hayay wax soo saarka dalka iyo caqabadaan hortaagan iyo halkaan wax marinayno marka runtii aada iyo aad bay guddidu su-aalo badan tobankii baanu galnay rag badan oo khubro ah oo xildhibaankani ka mid yahay oo runtii aqoon badan ula dhinaca beeraha su-aalo badan bay weydiiyeen laakiin su-aalaha badan ba waxaynu kaga jawaabayna anu dee waxaanay waxaan ka soo jeedaa qoys beeralaya aqoon badanna beeraha u leh markaa su-aalo runtii inta badan su-aalaha ay weydiiyeen si wanaagsan baan gawasaar ahaan ugaan uga jawaabnay si wanaagsanna waa uga qanceen horta innaga waxa baahida ugu weyn ee dalkeena taala waxa weye sidii biyaha loo qaban lahaa runtii su-aashaa weli way weydiiyeen waa su-aashii ay xildhibaanadu way weydiiyeen waana su-aalaha ugu badan ee dadku isweydiinayaan waayo qof kasta oo somalilan dariya wuxuu dareemayaa inay biyuhu intay roobkii badnaayo noo daay badda ay naga galayaan marka annagoo taa ka tusaale qaadanayna inkastoon weli dee muddada aan joognaa wasaaraddu kooban tahay laakiin hadda mashruucii ugu horreeyey oo aanu jarmalka ka helnay waxaanu ka bilownay dooxan biji oo maalmahan soo socda ayaan bilaabaynaa oo dhaamam iyo biyo xidheenna ah marka cid kasta oo hay-adaha noo timaadana waxaanu inta badan imika barnaamijka qudhahe wasaaradda beeruhu diirigelinaysa doonayna inaan kaka midhadhelnaa waxa weeye si biyaha socdo loo qaban laha marka taa gacantaanu ku haynaa wixii kale ee muxuu ahaayey dhibaatooyinka kale ee iyaguna aanu ka dadaalna wax ka mid a siirka dibadda ay nooga imanayaan siirka dibadda ay nooga imanayaan inta badan waxaanu ku dadaalaynaa inaan joojinay oo waxyaaba aynan dalkeena maasu ku hayn aynan dibadda ay nooga imanayn aad baa geesta kanle wasiirka wasaaradda beeraha somalilan brofeser axmed muumin seed waxa uu xusay inay dalka kusoo food lihiin roobo mihiigaan ah isagoo hadalkiisaasi kas kaga soo xigtay waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha somalilan dhinaca saadaasha hawada saaga agaasimka waaxda saadaasha hawada wuxuu igu wargeliyey in bilahan imika soo socda bisha tobnaad iyo bisha koob iyo tobnaad roobab haddana dib usoo curanayaan hayna u badanayaan dhinaca muxuu ahaayey bariga somalilan marka waa inay dadku sool iyo sanaag iyo sool ilaa iyo muxuu ahay sool iyo sanaag ba ay roobo ku badanayaan marka dadweynaha deegaanka waxaanu ku buurinaynaa inay roobabka ka faa'iidaystaan oo ay ay ku dadaalaan sidii roobabka looga faa'iidaysan lahaa runtii roobabkaasi xalaybay zanaag way ka bilaabmeen waxoogaa yar oo dabayle ah bay wataan marka taana dadku waa inay taxadir badan sameeyaan oo weliba dhinaca badda oo kale u badan marka waaxda saadaashu saaka warkaasi isu gaarsiiyeen markaa dadweynaha waxaan ku- een, kula talin lahaa inay meelaha badana ee, inay ka fogaadaan hadda waxaa soo bilaabi doona iyaguna weygaga soo socda kulayl xaddaafa oo saadaasha hawadu saaka nagu wargelisay kulaylka xadga- xaddaafkiina wuu iman doonaa kulaylka subax oo imkaba maalmahan bilow inagu ah kaasina wuxuu salka ku hayaa inuu roobabku xagga dambe ay ka fiicnaan doonaan marka taana waa in een, waa in dadku ay kus- ay sii ogaadaan marka runtii een, aad iyo aad baad umahadsantihiin intaasaan kulley hadalkay kusoo koobaya haddii aad wax su-aalan weydiisaa diyaar baanuna waxaanan iminkana ku heshinay in maalinta een, axadda al hadduu alla yidhahdo ay soo arkaan mashruuca ugu dhow oo ah mashruuca wajaale ay soo arkaan bal halkay wax noo marayaan iyo waxaanu eh, muxuu ahaayey aanu soo saarkiisa wadno i wasaar beer ahaan marka maalinta axaddana haddii alla yidhahdo waxay tegayaan mashruuca wajaale oo ay soo arkayaan si ay de hadhow golaha iyaga laftooda warbixin baa laga sugaya warbixintooda ugu darsadaan annaguna waxay nagu dhiirigeliyeen kolley inaanu ha- een, halkaa kasii wadno dadaalka marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan saxaafadda een, jamhuuriyadda somalilan inagoo saad uga soo qayb gasheen waxaynu maanta een, inagu boorinayaa reer somaliland oo dhan inaynu u dhaqaaqno dhinaca wax soo saarka waayo adduunka wax laisku gumaysanaya waa waa wax soo saarka wax dibadda inooga yimaadaana inama anfacayo een, wax een, dibadda inooga yimaadaana ama khudaar ama rasha inama anfacayo akhyaaray gebagabadiina waxaanu ku soo gebagabayn doonaa warbixinteennan kooban ee aynu ku soo qaadanay kulankaasi dhex maray mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda beeraha somalilan iyo guddida joogtada ah ee golahaasi wakiilada somalilan heestan aadka u macaan intaynu warbixintan warbixin la mida aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
iyo nolol waan wali kala dhex joognaa dhimasho iyo nolol baan weli kala dhex joognaa dhankiyaadi marisaba ugu dhiibay ugu dhiibay talaabe dhankiyaadi marisaba ugu dhiibay ugu dhiibay talaabe dalwadaalamoodii indana kudhaygaday dabanada ilaayo dholaka boosokaani dabanada ilaayo dholaka boosokaani dhaqabjo sigayga dhalanku ilayaaba dhaqabjo sigayga